dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum magacayga waa cabdirasaaq daahir xasan waxaan joogaa garoowe aad baan idiin salaamaya raadiyo ergo salaan kadib dhakhtarka waxaan weydiinayaa maadiyo ilaahayna hayna ka badbaadiye cudurka la yiraahdo coronavirus xoogaa waxay qabanayeen naqas mar walba qandho madax xanuunna waa leeyahay naqasna waa leeyahay marka ma hargabaa mise waa wax kale mahadsaneed abdirasaaq mubaarak xasan oo jooga garoobe haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdirasaaq marka hore walaal cabdirasaaq allah caafimaadka ku siiyo midda xigta qandhada iyo naqaska kugu dhega waxay ka mid yihiin calaamadaha cudurka covid nteenka balse lama dhihi karo waa covid nteen ilaa laga ogaado ama baaritaan aad martid markaa waxaan kula talin lahaa in aad tagtid goobaha lagu baaro cudurka covid nteenka si loo ogaado cudurka uu ku hayo hadduu yahay hargab ama covid nteen haddii uu yahayba sidoo kale waa in aan ogaanaa calaamadaha ugu waaweyn cudurkan covid nteenka waxaa ka mid ahaa qufac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diif fara badan iyo madax xanuun daran sidoo kale waxaa soo raaca intaas calaamadaha aan soo sheegay intaas waxaa soo raaca in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhedhanka kum radio ergo waa anigoo ah axmed mahdi saraad kana soo hadlaya magaalada qardho gaar ahaan gobolka karkaar waxaan rabaa cudurada caroni feriska maanta haddii laa yidhaaho sida haddii laa yidhaaho wax lagu kala dareemi karo in aad noo sheegtaan hergebka iyo qandhada lafa xanuunka macaroni feriska keeni karaa waxyaalahaas baan rabaa in la iga sheego assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu mahadsanid axmed maxdi salaad oo jooga magaalada qardho haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa axmed hargebka iyo coronavirusku waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska howmareenka waxay ku kala duwan yihiin hargebka wuxuu qaadan karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka coronaviruskuna uu ku qaato shan casho ilaa lix casho iyo wax ka badanba sidoo kale qofka qaba coronaviruska neefta ayaa ku dhigta sida badan si toosah uma neefsan karo qandhada daalka muruq xanuunka madax xanuunka iyo hindhisada isku mid ayay ku yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargabka qaba iyo midda coronaviruska qaba intuba waxaa lagu arkaa calaamadaas aan soo sheegnay oo aan ka hayn qofka coronaviruska qaba oo neefta ku dhigta qofka hargabsan wuu qufacaa balse uma darana sida qofka qaba coronaviruska assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa aniga oo ah xaliimo faarax oo joogta magaalada buurhoodle ee gobolka cayn waxaan dhakhtarka weydiinayaa qofka markuu koroonuhu ku dhaco siduu noqonayaa muxuu yeelanayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid xaliimo faarax oo joogta buuhoodle haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda xaliimo qofka ku dhaca cudurka coronaviruska wuxuu isku arkaa calaamadaha soo socda qofa aqalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa intaas soo raaca inuu qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka magacayga waa Cabdi- magacayga waa dhiiga waxaan waxaan dhakhtarka weydiin lahaa waxaan joogaa boosaas waxaan dhakhtarka weydiin lahaa haddaa qof dhasho oo oo sanboor kugu dhaco iyo hadduu k- iyo qof koronaha qaba see u kala garan kartaa hadduu kuu qufkaco ama ku qaasiyo see ku kala garan kartaa qof sanboor qaba oo qofacaya iyo hargab iyo dhakhtarka saas baa weydiin lahaa waa mahadsantaysaayo
mahadsanid cabdiweli oo jooga magaalada boosaaso haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdiweli cudurka covid 19-ka wuxuu leeyahay calaamado lagu garto kuwaasoo ah qufaca qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun fara badan diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa soo raaca intaasi oo qofka inuu uu waayo dareemihii urunta iyo dhadhanka walaal haddaad isku aragtay qufaca keliya lama dhihi karo covid 19 ayaa qabtaa waayo qofa wuxuu ku imaan karaa siyaabo kala duwan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu radio erga aad baa u salaamantihiin waxaan joogaa magaalada qodi ee gobolka mudug ee dhakhtarka isii jooga garowe waxaan weydiinaya caabuqa corona virus qofkuu ku dhaco inuu munubaad kusoo noqon karo ayaxaa guuraya oo nagu soo furulmay anagoo joognaa magaalada qobyo ee gobolka mudug waxaan kalatay oo samaynaynaa inay radio erga taasna ay naga cabashada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid qof aan magaciisa noo soo sheegin oo jooga magaalada hobyo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi qofka ku dhaca covid 19-ka waxaa lagu gartaa calaamadaa soo socda qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca in qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayda ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaag